assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal iminkana waxaad ku soo dhowaataan dersigii aadaabulmacalimiin iyo fadiilatu asheekh cazaam ballantan waa inaan ka wada faa'iidaysanaa insha almowla بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل ما علمتنا وبالا علينا أما بعد waxaynu ku soo dhaajirnay waqafaadkii kookobnaa ee aynu ka horreysiinanay kitaabkii aadaabu almucalimiin waqfada koowaad ayaynu hore u soo marnay oo ku saabsanayd makaanada mucalimka uu ku leeyahay fil islaam waqfada labaad ee iskortaa ku sameynaynaa waxa weeyaan kataatiibta ama dugsiyada qur-aanka iyo taariikh yaroo kooban oo ku saabsan gaar ahaan weliba si guud muslimiinta guud dhowr qodob ayaynu iskortaa ku sameyn doonaa dhowrkaa qodob waxa kow ka ah waxaa magaca loo yaqaano dugsiyada qur-aanka ee kutubta ama taariikhda dhexdeeda loogu yaqaano xilligay barbaartay iyo sidii ay ku barbaartay saddex cidda laga rabo dugsiyada qur-aanka inay sameeyaan afar waxaa noqon doona taariikhda muslimiinta markii dib loo fiiriyo cumrigii ilmaha lagu geyn jiray dugsiga qur-aanka shan waxaa noqon doonta maxaa lagu baran jiray dugsiga qur-aanka markii taariikhda qadiimka la fiiriyo lix waxaa noqon doonta awqaadda iyo wakhtiyada la baran jiray xilliga fasaxa la qaadan jiray iyo ijaasada toddoba waxaa noqon doonta dugsiyada qur-aanku intay leekaan jireen masaaxa intee leeg ayay leekaan jireen ama arday intee leeg baa dhex fadhin jirtay ardaygu maruu ka takharujayo dugsiga qur-aanka waa goorma ugu dambeyntii waxaynu ku gebagabeyn doonaa waxyaalo salafku ay yaqaaneen oo ay ka mid tahay ardaygu markuu qur-aanka dhammeeyo in xaflad loo qabto xaflatulkhitaam loo yaqaano waxaa kaloo aynu ku gebagabeyn doonaa adawaadkii la isticmaali jiray ee ardaygu u baahnaan jiray haddaynu ugu horeyno markaa dhugsi qur-aan ama alkataatiib iyo waxa looga jeedo kataatiibta waa jamcu kutaabinu weeyaan kutaabna waxaa looga jeedaa waxa weeyaan waa meel yaroo aan weyneyn oo loo diyaariyey in ardayda qiraa'ada iyo kitaabada iyo qur-aanka sida loo xifidiyo lagu baro weeyaan macnaheedu markaa maxay tahay waa qol yaroo matalan kooban oon weyneyn ama hool yar oon weyneyn waxaa loo diyaariy maxay tahay waxaa loo diyaariy waxa weeyaan ilmaha yaryar in qaabka wax loo qoro qaabka wax loo akhriyo qaabka qur-aanka loo akhriyo qaabka loo xifdiyo lagu baraayo weeyaan marka kutaab ayaa ardayda loo yaqaanay dugsiyadaasna kataatiib baa loo yaqaanay asmaa kalena way leeyihin asmaaday leelahaan jireen waxaa ka mid a alkutaab ayaa ka mid a almaktab ayaa ka mid a almasiid ayaa ka mid a almaxdara ayaa ka mid a daaru talaamiid waa loo yaqaanay almaclama waa loo yaqaanay almaclama markaad fiirisid markaa waxaad moodaa dadka qaarkood oo soomaalida ah dugsiga qur-aanka mulcaamad bay u yaqaanaan marka waxa u eg tahay uun ismiga qadiimka ah ee muslimiinta u yaqaaneen almaclama in la laaximay oo malcaamad loo bixiyey ayay u eg tahay waxaa kaloo loo yaqaanay alkhalwa ayaa loo yaqaanay ilaa haddana waa loo yaqaanaa daarulqur'aan waa loo yaqaanay almadaaris waa loo yaqaanay almaqra'a waa loo yaqaanay asmaadaas ayay lahaan jireen goormay dugsiyada qur-aanku soo bilaabmeen dugsiyada qur-aanku sida riwaayaad kala duwan ay tilmaamayaan waxay soo bilaabmeen axdigii saxaabada rasuulku calayhi salaatu wasalaam ay telinayeen gaar ahaan weliba markii futuuxaadka muslimiintu ay ballaadheen ee gobollo badan la qabsaday ayay bilaabmeen weliba gaar ahaan cahdigii cumar alkhadaab radia allaahu canhu ayay bilaabeen markii dad fara badan ay soo muslimeen dhul fara badanna la qabsaday ayaa waxaa loo baahday abnaadii ama awlaaddii muslimiinta in la baro qur-aanka kariimka luqadda carabigana la baro kadib baa marka waxaa la diyaariyey booskan iyo kutaabtan lagu baraayo ilmaha qur-aanka kariimka ah iyo luqadda carabiga lagu barayo wuxuu leeyahay cuthmaan ibnu cubaydillaah oo ah mowlo uu lahaa sacd ibn abi waqaas wuxuu leeyahay ra'aytu ibna cumar wa abaa hurayra wa abaa qataada wa abaa usaydin asaacidiy radia allaahu canhum yamuruuna calayna wa naxnu fi lkutaab fanajidu minhum riixa alcabiir wahuwa alkhaluuf ibn abi shayba ayaa soo saaray wuxuu leeyahay waxaan soo gaadhay waan arki jiray cabdullaahi ibni cumar iyo abu hureyra iyo abu qataada iyo abu usayd oo afar saxaabi afartaa saxaabi ayaan arki jiray oo nagu soo mara mar walba dugsiyada qur-aanka nagu soo mara waxaanay ahaan jiray afartaa saxaabi afar saxaabi oo aada u caraf badan bay ahaan jireen waxaad moodaa mid walba cabiir iyo cambar inuu ka soo carfayo ayaad moodaa marka ninkan taabiciga ah ee sacd ibn abi waqaas mowlaa u ah muxuu inoo tilmaamayaa wuxuu inoo tilmaamayaa axdiga saxaabadaasi ay noolaayeen in dugsiyada qur-aanku ay jireen ayuu inoo tilmaamaya kadalika khiyaath ibn abi shayba ayaa isaguna wuxuu leeyahay kaana sufyaan ibnu wahab saaxibu nabiyi sala allahu calayhi wasalam yamuru bina wa naxnu khilma bilkhayrawaan فيسلم علينا ونحن في الكتاب وعليه عمامة قد أرخاها من خلفي wuxuu leeyahay ninka khiyaas la yidhaahdo oo taabici ah sufyaan ibnu wahab oo saxaabiya oo saxaabada rasuul ka mid ah ayaa wuxuu nagu soo mari jiray annagoo yaryar magaalada khayrawaan dugsiyada qur-aanka ayuu nagu soo mari jiray uuna salaami jiray waxaana wadan jiray buu leeyahy camaamad uu madaxa ku duubto xagga dambena uu raariciyo ayuu lahaan jiray labada aharba marka maxay tilmaamayaan labada aharba waxay tilmaamayaan in cahdigii saxaabada oo saxaabo badan weliba ay nool yihiin ay jireen dugsiyada qur-aanka kadalika moxamed ibnulmunkadir ayaa isaguna wuxuu leeyahay umu salama radia allaahu canha ayaa waxay samaysay maalin maalimaha ka mid a mucalim dugsi hayey ayaa waxay u qortay fariina u dirsatay oo waxay ku tidhi ibcath ilaya khilmaanan yanfushuuna suufan walaa tabcath ilaya xura bukhaari baa mucallaq ahaan ku warinaya waxay ku tidhi wiilashaad haysidee dugsiga aad ku haysid qaar ka mida ii soo dir waxaan rabaa suuf ama cudbidan barkinta laga sameeyay inay ii falkiyaan ayaan rabaa oo ay ii kala saarsaaraan waxaanay ku tiri marka dadka qeybta ardayda qeybta addoommada isoo dir oo haysoo dirin maxay qeybta xortaa haysoo dirin alkhulaasa marka maxay tahay alkhulaasa waxa weeyaan dugsiyada qur-aanka ama kataatiibtu waxay ahaayeen qaar soo bilaabmay cahdigii saxaabada gaar ahaan weliba cahdigii uu talinayey cumar ibnulkhadaab radia allaahu canhu uu talinayey yaa samayn jiray markii la fiiriyo taariikhiyan dugsiyada qur-aanka sida culimmada qaarkood ay tilmaameen waxaa samaysan jiray uun bulshada ayunbaa samaysan jirtay waalidka iyo mucalimka iyo dadweynaha ayuunbaa isku iman jiray iyagaa markaa meel dhisan jiray ilmahana keensan jiray mucalinkana keensan jiray nidaamka lagu shaqaynayana dejisan jiray sidaasay markaa dugsiyada qur-aanku ay ku furnaan jireen mararka qaarkood waxaa dhici jirtay in dugsiyada qur-aanka laga furi jiray dad muxsiniina xaggooda laga furi jiray ayaa dhici jirtay matalan ninbaa ilaahay tabaaraka wa tacaala dhaqaale siiyey ninkaa dhaqaalaha ilaahay uu siiyey baa wuxuu furayaa dugsi qur-aana ayuu furayaa mucalimka ayuu kafaalo qaadanayaa wixii qarash ku baxaya ayuu bixinayaa ardayduna qur-aanka maxay ku baranayaan bilaash ayay ku baranayaan waxaa kaloo dhici jirtay mararka qaarkood muslimiinta waxay lahaan jireen awqaafe awqaafta ay waqfiyeen dadka muslimiinta akhniyada in mucalimiinta laga biilo mucalimiintuna markaa ardayda iyo ilmaha qur-aanka ay ku baraan bilaash ay ku baraan iyadana way dhici jirtay marka maxay ku iman jireen ama qaabkay ku aasaasmi jireen maxay tahay saddex suuraba way ku aasaasmi jireen suurada koowaad maxay tahay waa in bulshadu iyagu ay gacmahooda ku aasaastaan oo macalinkii ardaydii intay isku keenaan kadibna dugsigu saa ku aasaasmo ama nin qaniya oo ilaahay tabaaraka wa tacaala xoolo siiyey ayaa dugsiga aasaasi jiray amaba awqaafta muslimiinta ee dowladdu ay leedahay ayay dowladdu ay dugsiyada qur-aanka ka aasaasi jirtay haddaynu intaa ka gudubno waxay isweydiiyeen culimmadu cumriga ardayga la rabo in lagu geeyo dugsiga qur-aanka weliba gaar ahaan markii taariikhiyan aynu dib u fiirinayno maxay ahaan jirtay cumriga ardayga lagu geeyo dugsiga qur-aanka cumriga lagu geynayo ardayga dugsiga qur-aanka lagu geynayo cumri xadidan muu ahaan jirin markii la fiiriyo taariikhdii muslimiinta ee lasoo maray cumri xadidan muu lahaan jirin laakiin keliya wuxuu lahaan jiray hal shardi halkaa shardi waxa weeyaan ardaygan dugsiga la geynayo waa inuu mumayis uu yahay dhinaca kalena wixii loo sheegayo uu fahmayo haddii waxa loo laqimayana uu laqiman karaayo cumriga u fiicanna wuxuu ahaan jiray oo lagu geyn jiray inta badan ardayda sanada toddobaad baa la geyn jiray oo ilmu markuu toddoba sano galo ayaa la geyn jiray dadkii markaa saalixiinta ahaa ama dadkii hore ee qadiimka ee muslimiinta markay ilmahooda geysanayaan dugsiga qur-aanka waxay geyn jireen markuu sanadka toddobaad galo ayay geyn jireen laba shaybana way saa u yeeli jireen shayga koowaad waxa weeyaan waxay isticnaasi jireen xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi awlaadiina salaada fara wahum abnaa'u sabcin toddoba sano markay gaadhaan salaada fara tukada dhaxa haddii markaa salaadii la faraayo oo inay tukadaan la faraayo waxaa la rabaa haddana in loogu daro in la geeyo amaakintii ay salaada ku soo baran lahaayeen makaanka ay salaada ku soo baranayaanna waxa weeyaan waa dugsiga qur-aanka iyo meelaha khalawaadka ah ee qur-aanka dadka lagu baraayo kusoo baranayaan salaada qodobka labaad ee ay sidaa u yeeli jireen oo ilmaha ay toddoba sano u geyn jireen waxa weeyaan waxay leeyihin culimmadu ilmuhu intuu toddoba sano ka yaryahay waxa uu xiisaynayaa oo aada u jecel yahay ciyaarta iyo inuu iska boodboodo meelihiisaa uu ku ciyaaro ayuu jecel yahay haddii markaa ilmihii oo toddoba sano ka yar dugsiga la geeyo waxaa soo baxaasa ilmaha dugsiga in la geeyo isagoo weli aan ciyaartii ka xiisa dhicin intuu dugsiga ku maqay markaa qalbigiisa waxa ku taagnaanaysa ciyaartii ayaa ku taagnaanaysa markastoo markaa dugsiga uu ku raago cajsi buu dareemayaa culays buu dareemayaa sababtoo ciyaartii uu yaqaanay ayaa dhaafaasa ama laakiin hadduu ilmuhu toddoba sano uu gaadho waxay leeyihin culimmadu waxaa ka baxaasa qalbigiisa xiisihii uu qabay ciyaarta ayaa ka baxaasa wuxuu gaadhayaa heer uu hooyadii iyo waalidkii iyo aabihii uu ku wareeriyo miyaan dugsi leegeynhaynin hebelba dugsi baa la geeyey hebelaayaba dugsi baa la geeyey aniga dugsi maxaa lee geyn waaye xeer uu gaadho ayuu gaadhayaa hadhow markaa wuxuu xiiseynaya maxay tahay waa dugsigii ayuu xiiseynaya ciyaartiina waa ka xiise dhacay salla ajligeed ayaa waxay leeyihin culimmadu sida afdalka ee fiicani waxa weeyaan ilmaha in lagu geeyo dugsiga qur-aanka toddoba sano ama sano toddobaad in la geeyo ayaa fiican markii tajaarubta la fiiriyana ilmuhu intay ka yaryihiin toddoba sano oo lix sano aanay dhammaysanin haddii dugsiga la geeyo aalaa waa iska un wakhti lumis weeyaan macallinkana wuu daalinayaa waalidkana wuu daalinayaa labada meeloodbana wuu ka maqan yahay wax badanuu soo taransadana inta badan ma jirto maxaa lagu baran jiray dugsiyada qur-aanka maxaa lagu baran jiray waxaa lagu baran jiray oo asal u ahayd in qur-aanka kariimka ah in lagu xifdiyo laakiin waxaa laga bilaabi jiray ilmaha in xuruufta carabiga la baro iyo shay kasta oo ka caawinaya inay qur-aanka akhriyaan marka markay bartaan farta carabiga ay bartaan oo qaabka loo qorayo ay bartaan oo qaabka loo akhrinayo ay bartaan ayaa kadib qur-aanka la bari jiray waxaa loogu dari jiray in la baro arkaanta islaamka in la baro ayaa loogu dari jiray waxaa kaloo loogu dari jiray mabaadida aasaasiga islaamka uu leeyahay in la barana waa loogu dari jiray asaasiyaadka caqiidada ayaa la bari jiray waxaa kaloo la bari jiray aadaabiyaadka iyo akhlaaqiyaadka ayaa la bari jiray si markaa hadhow ay uga caawiso inay fahmaan macaanida qur-aanka kariimka ay fahmaan qaabka iyo nidaamka iyo waxyaalaha looga baahan yahay mucalimka dugsiga fadhiya ilmaha inuu barana insha allahu tabaaraka wa tacaala kitaabka dhexdiisa ayaynu ku arki doonaaba awqaadda la baran jiray markii la fiiriyo taarikh taariikhda qadiimka waxay ahayd sida culimmadu ay sheegeen usbuuca oo dhan ayay ahaan jirtay markii laga reebo maalinta jimcaha oo ardaygu wuxuu dugsiga tegi jiray maalinta sabtiga salaada subax markii laga baxo ayuu tegi jiray hadhowna wuxuu gebagabeynaya usbuuca casarka khamiista ayaa la fasaxaya oo gebagabeynaya ilmuhu markaa muxuu fasax yahay wuxuu fasax yahay laga bilaabo salaada casar maalinta khamiista ilaa laga gaadhayo salaada subax ee maalinta sabtida intaasuu fasaxaya inta kalena muxuu yahay waa arday fadhiya dugsiga qur-aanka fadhiya ayuu ahaanaya ardayguu kalii jiray salaada hore ayuu tegi jiray kadibna qur-aanka ayaa la bari jiray xifdisiin jiray kitaabadaa la bari jiray markii duhurka la gaadho ayaa lasoo fasixi jiray siay u qadeeyaan markay qadeeyaan kadibna dugsigooda ayay ku laaban jireen ilaa maqribka laga gaadhayana dugsiga ayay joogi jireen saasay taariikhdii qadiimka ahayd ay sheegaysaa waxaa isweydiin leh dugsiyada qur-aanku markii taariikhda muslimiinta la fiirinayo intay laaleekaayeen markii la fiiriyo aqlabkooda waxay ahaan jireen dugsiyo koo kooban ayay ahaan jireen oo ardaygu wuxuu ardaydu waxay ahaan jirtay arday kooban ayay ahaan jirtay meesha lagu dhiganayana meel kooban ayay ahaan jirtay hal mucalim iyo wax la midina way joogi jireen laakiin waxaa dhici jirtay marka qaarkood in dugsiyo waaweyn la arko ayaa dhici jirtay oo laga yaabo kun arday ilaa shan boqoloo arday inta u dhaxaysa inay fadhiyaan waxaa la warinayaa daxaak ibnu musaaxim dugsi uu lahaan jiray oo aada u weynaa ayaa jiray waxaana fadhin jiray oo qur-aan ku baran jiray ilaa saddex kun oo arday ayaa fadhin jirtay macalimiin tiro badanna way la shaqayn jireen waxaa la leeyahy markaa sheekhaas markuu kaantaroolayo ardayda iyo qaabkay qur-aanka u baranayaan iyo macalimiintu qaabkay qur-aanka u barayaan wuxuu samayn jiray dameer buu fuuli jiray dameerka intuu fuulo marka ardayda ku dul wareegi jiray waxaad dareemaysaa markaad saddex kun oo arday ilaa intay istaba fadhiyaan intaasoo meelood baa laga yaabaa laba laba iyo shan shan iyo toban toban inay u fadhiyaan ayaa laga yaabaa waxaa kaloo la wariyey abulqaasim albalkhi isaguna inuu lahaan jiray dugsi qur-aan oo ay fadhiyaan saddex kun oo arday ay fadhiyaan meeshuu qur-aanka ku baro ardaydana waxay ahaan jirtay meel weyn oo waasic ah ayay ahaan jirtay isaguna kadaalik markuu ardayda kaantaroolayo dameer buu fuuli jiray si ardayda dhexdeeda ugu soo wareego haddaynu intaa ka gudubno qodobka ku xiga waxa weeyaan ardayga goormuu ka takharuji jiray dugsiga qur-aanka ardaygu dugsiga qur-aanka wuxuu ka takharuji jiray markuu qur-aanka xifdiyo oo weliba maahir uu ku noqdo ayuu ka takharuji jiray oo ardaygu markuu qur-aanka dhammeeyo oo xifdiyo ayaa wuxuu u gudbi jiray majaalista iyo maxaadirta culimada ay ku akhrinayaan cilmiga shareecada oo masaajidada lagu akhrin jiray si markaa cilmiga iyo riwaayaadka uu soo qaato wuxuu ardaygu takharuji jiray markuu qur-aanka xifdiyo ayuu takharuji jiray kadibna xagguu aadayaa wuxuu aadayaa maxaa la yidhaahdaa xagga masaajida ayuu aadaya xalaqaadka cilmiga ayuu aadaya imaamu shaafici ayaa inoo sheekeeyey wuxuu leeyahay anigu agoonnimo ayaa ku soo koray dugsiga qur-aankana waan iska tegi jiray marka markaan dugsiga qur-aanka tago ilaahay tabaaraka watacaala imaamu shaafici wuxuu siiyey maskax aada u qiimo badan ayuu siiyey wuxuu leeyahy marka markaan dugsiga qur-aanka tago oo meesha aan tago waxaan dhegeysan jiray mucalimka ardayga qur-aanka uu laqimaayo ayaan dhegeysan jiray marka erey kasta u laqimo waan dhegeystaa saasaan ku xifdin jiray hooyadeena markaa mucalimka waxay siisa ma haynin aniguna agoon baan ahaayo aabba maan lahayn marka markii dambe wuxuu ihi mucalimkiibaa wuxuu arkay aniga oo isagoo waxba i barin wax badan oo qur-aan ka midaba xifdiyey ayuu arkay kadib markii dambe anoo yar ayaa wuxuu iga dhigtay buu ihi kabiir ayuu iga dhigtay macalinku markaa qur-aanka ayuu ardayda u yeedhinaya qur-aanka markuu ardayda u yeedhi wuxuu ihi qur-aanka u yeedhinaya ardayduna ay qoraysay intaanay kitaabada dhammaynin iyo qoraalka ayaan anigu qur-aankaba xifdin jiray oo nin kasta wixii loo yeedhayo waan xifdin jiray hooyadiina markii dambe waxay bilowduu dhahay inay macalinka waxoogaa lacaga ay siiso macalinkii marka wuxuu arkay qur-aankiiba isagoo nii meerinin oo nii yeedhinin inaan qur-aankiiba xifdiyey ayuu arkay marka wuxuu yidhi macalinkii wuxuu yidhi marka xaq uma lihi maxay inaan lacag kaa qaato sababtoo ah qur-aanan kuu meerin oo aanan kuu yeedhin baad xifdisan tahay dhegtaad ka maqashay kadibna waad qaadatuu dhahay saasa marka qur-aankan ku dhameeyu yidhi inaan qur-aanka dhameeyey marka masaajidka ayaan tegey culimadaan la fadhiisan jiray xadiidkaan ka qaadan jiray masaa'ilkana waan weydiin jiray marka macnaha guud muxuu yahay macnaha guudi waxa weeyaan dhaqanka iyo hadigii dadkii saalixiinta ay lahaan jireen wuxuu ahaa ardaygu markuu qur-aanka xifdiyo inuu noqdo arday soo takharuji uu noqdo kadibna uu gudbo meelaha kale uu gudbo saa laajligeed ayaa xalaqaadka cilmiga ardaygu markuu soo fadhiisto su-aasha ugu horeysa ee la weydiiya waxay ahaan jirtay qur-aanka ma soo xifdiday oo ma soo dhammaysay ayaa la weydiin jiray ibnu jurayj ayaa wuxuu leeyahay waxaan u tegey cataa cataa ibn abi rabax sheekha caalimka ayaan u tegey anigoo rabo cilmiga inaan ka qaato waxaan ag fadhiyey buu yihi markaa cabdullaahi ibnu cubayd ibnu cumayr ayaa ag fadhiyey marka wuxuu yihi buu yihi markaa meesha soo fadhiistay cabdullaahi ibnu cubayd baa wuxuu igu dhahay ibnu jurayjow qur-aanka ma soo baratay oo ma soo xifdiday markaasaa waxaan dhahay buu yihi maya qur-aan ma soo xifdinin markaasaa wuxuu yihi buu yihi fadhab faqra'i alqur'aan uma atlab ilcilma bax oo qur-aanka soo baro qur-aanka markaa soo baratid kadib cilmiga soo raadso ayuu yidhi buu yidhi waa caade iyo curfi dadkii saalixiinta ee salafku ay lahaan jireen ay lahaan jireen weeyaan ardaygu markuu qur-aanka dhammeeyo salafku way caado u lahaan jireen inay xaflad u qabtaan waliima loo samayn jiray waliimatulxidaaqa ayaa loo yaqaanay walaa'imka mashhuurka ee caanka ana way ahaan jirtay qof walbana siduu awoodo ayuu xafladan jiray ilmihiisa inta haddaynu ka soo gudubno waxaa jirtay kataatiibtu aalaad iyo adawaad ay u baahnaan jireen oo mar walba aan laga waayi jirin adawaadkaas ko waxaa ka ahaan jiray mucalim oo macalinka guud ee meesha maamulaya marka mucalim waa loo yaqaanay muadib waa loo yaqaanay mukatib waa loo yaqaanay muktib waa loo yaqaanay mudarir waa loo yaqaanay mudarir waa ninka u shawatay weeyaan daraar waa loo yaqaanay waa kii garaacista badnaa waa alfaqiihi waa loo yaqaanay alustaad waa loo yaqaanay alqaari waa loo yaqaanay almuqri waa loo yaqaanay asheekh asmaada kala duduwan ayay lahaan jiray waxaa kaloo jiri jirta adawaad ka mid ahaan jirtay mucalinka wuxuu lahaan jiray cawaan iyo musaacidiin ayuu lahaan jiray oo ardayda markay badan wuxuu lahaan jiray dadka caawiya quraanbarista ayuu lahaan jiray iyaguna asmaa bay lahaan jireen alcariif baa loo yaqaanay almuqadam baa loo yaqaanay asaa'iq baa loo yaqaanay asmaada noocaasa ayay lahaan jireen adawaadka waxaa ka mida marka oo loo baahnaan jiray almutacalimuun waa dadkii wax baranayay ardaydii marka aalib baa loo yaqaanay tilmiid baa loo yaqaanay mixdaar baa loo yaqaanay musaafiri waa loo yaqaanay asmaada noocaas ayay taariikhda dhexdeeda lagaga helaa waxaa kaloo loo baahnaan jiray markaas adawaad wax lagu barto oo qalabkii wax lagu baranayay weeyaan adawaadkuna waxaa ahaan jiray loox ka samaysan loox ama ka samaysan geed iyo qalim iyo qalinqor iyo tawaadi iyo xabagtii wax lagu daraayo tawaada iyo maxaa la yidhaha mustarad aalaad yaro noocaasoo kala ushii alaabtaas yan waxay ahaan jireen adawaadka wax lagu barto ay ahaan jireen marka dugsiga qur-aanka wuxuu ka kooban yahay markaas haddii si guud loo sheego mucalimkii iyo kaalmayaashiisii dad kaalmaynayey iyo ardaydii wax baranayey iyo qalabkii wax lagu baranayey qaabkaas baa wax loo baran jiray biidn illahi tabaaraka watacaala haddii marka aynu sheegnay tii guud ee muslimiinta tan gaar ahaan geeska africa ama soomaaliya waqfada soo socota ama dersiga soo socda ayaynu waqfa ku samayn doonaa biidn illahi tabaaraka watacaala hadduu ilaahay noo ogolaado subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk